shilkan ayaa waxa uu ka dhacay degmada guraceyl oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya shilkani ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay halka loo yaqaano laamiga madow oo ku dhowaad degmada guraceyl dhanka bari kaga beegan shan kilomitir waxaana ka dhashay khasaare nafeed shilkan ayaa yimid kadib markii mootobajaaj ay ku fariingoosatay dad ku sugnaa agagaarka laamiga waxaana ku dhaawacmay ku dhowaad shan ruux oo isugu jira rag iyo dumar dhaawacan ayaa u badnaa ragga kuwaasoo qaarkood ahaa muuqaalduubayaal goobta uu shilka ka dhacay ayaa ku sugnaa dad aad u badan iyadoo lagu soo warramayo in halkaasi ay tahay meel fisqiga ama xumaanta lagu yaqaano bilo ka hor ayay ahayd mar kooxo hubaysan ay afduub u geysteen laba gabdho oo walaalo ah oo ku jiray da'da kow iyo toban sana jir iyo siddeed jir ku sugnaa xaafadda sterlin oo ka tirsan xaafadaha degmada guraceel iyadoo afduubayaashu hooyada dhashay gabadhan ay xabado ku argagaxgeliyeen